Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xamse Cabdi Barre iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa maanta xarigga ka jaray wadada Taleex oo dhowaan uu maamulka gobolka Banaadir dib u dhis ku sameeyay isagoo kaashanaya maamulka degmada iyo bulshada deegaanka. Munaasabadda xarigjirka waxaa goobjoog ka ahaa Guddoomiye Ku-xigeenka Amniga iyo Siyaasadda Maamulka Gobolka Banaadir, Guddoomiye Ku-xigeenka Howlaha Guud ee Maamulka Gobolka Banaadir, Guddoomiyaha Degmada Hodan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka. Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu ahmiyad gaar ah siinayo dib u dhiska wadooyinka caasimadda iyo horumarinta bilicda magaalada.
mudane ra-iisul wasaare farxad ayay noo taha maanta inaan waddadii taleex ee halboonyaha ahayd ee isu socodka magaalada muqdisho muhiimka u ahaaday annaga iyo shacabka reer hodon iyo maamulka gobolka iyo jambarka oo iskaashanayo inaan dhisno maanta adigana aada xarigga nooga jarto fursad ayay noo tahay haddii ilaa idhaahdo maalintaan bilaabayna waddadan siday ahaaday iyo maanta sida ay tahay farqi weyn ayaa u dhexeeyo marka shacabka reer hogan waxay garwaaqsadeen ahmiyadda ay leedahay waddada ayay nala qaateen mashruucii dalkaaga ku dhisa hal doolarna ah horena waa u najaxiyey mar labaadna waa najaxiyey mudane ra-iisul wasaare ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maamulka gobolka banaadir iyo shacabka degmada hodan uga mahad celiyey sida wanaagsan ay uga qayb qaadanayaan horumarka caasimadda farxad weyn ayay ii tahay inaan maanta goobjoog ay ugu quruxda badnaa runtii magaalada jidadka kamida oo dib u soo noqday baan ugu faraxsanahay si gaara dee xaafaddani inkastoo magaalada muqdishoodna xaafadaha ii ay tahay laakiin tani waa xaafadaydii degmadaydii iyo xaafadaydii i tareex loo ay farxad gaara ii tahay waan ku faraxsanahay waxaan celinaynaa guddoomiye waa ku mahadsantahay sida adiga guddoomiye madaale waxaan ku naqaanaa oo reer muqdisho ay ku yaqaanaan inuu jidad ka dhis marka u mahadsan yahay mar kale inuu soo celiyey jidadkii oo haddana jidad badan la furay kuwo badanna hadda la furi doona haddii ilaa idhaahdo jidadka in la furo oo jidadka la dhiso oo laamiye la laamiyeeyo oo la qurxiyo micn waa horumar jidka oo laiisu waxaa weeye waa horumarkii oo dhaqaaqay waa dhaqaalihii oo la hormariyey waa amnigii oo la hormariyey waa bilicdii magaalada oo soo noqotay waad ku mahadsan tahay guddoomiye adiga iyo tiimkaaguba madaxda kale ee gobolka iyo degmaduba waad ku mahadsan tihiin waxaan rajaynayaa ilaahay dankiis wakhti dhow inay muqdisho ay sidan u wada ekaato dhammaanteed waxaan rajaynaynaa haddii ilaa idhaahdo bilicda waxaa qurxiya magaalada oo la nadiifiyo laakiin intaan la nadiifinin waxaa ka sii horraysa horta marka hore in laamiyada la dhiso laamiyada marka la dhiso waxaan dadka soomaaliyeed ka codsanaynaa laamiga noocan oo kale ah marka la dhiso in la ilaaliyo nadaafaddiisa haddii aad guri qurux badan dhisato laakiin aad wasakh ka badiso micnaheedu wax badan ma aha laakiin laamigan oo kale marka la dhiso wuxuu u baahan yahay inaga rabaa nadaafaddiisana in la ilaaliyo waxaan rajaynaynaa laamiyada aad dhistay ee magaalada aad ku soo runtii aad ku soo kordhisay ee qiimaha badan in lagu laro ilaalinta iyo daryeelka nadaafadda in dadkeennuna ay ogaadaan nadaafaddu caafimaadkaa ku jira nadaafadda horumarkaa ku jira nadaafadda bilicda iyo quruxda magaaladeenna ku jirta mar kasta oo laamigaagu magaaladaada qurux badnaato waa markaad adigu qurux badan tahay hadday tahayna waad foolxun tahay guriga gudihiisa inaad qurxiso laakiin albaabkiisa korkiisu ay wasaq ka buuxdo micnahee wax micnay leedahay madax maamulka gobolka banaadir ayaa muddooyinkan dambe waday horumarinta wadooyinka si ay caasimadda ula tartanto caasimadaha kale